asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waa golaha nineteen sixty golaha codka shacabka soomaaliya waa dhagood waxaa awa golaha kan diyaar loogu aqoonyaha soomaalida aada waa taqaanaa waa faysal cabdi roble taasoo caawa aan jeclahay bal hadda mujtamaca soomaaliyeed inuu la wadaago aragti ahaan isagoo wakti badan geliyey welina soo daadidda iyo kaxaqaqaadinta arrinta badda soomaaliya iyo kenya isku hayaan oo ay maanta jimcihii dhawad ku dhammaatay dacwadii ka socotay sheeg ama maxkamadda adduunka ee soomaaliya iyo kenya labadooduba ay ku wada hadlayeen arrintaasi bal hadda ilaa taariikh ahaan meesha ay ku siman tahay baanu caawa jecelayn ummadda mujtamaca soomaaliya golaha nineteen sixty iyo inta websiteka golaha ka dhegaysan doontaba iyo facebookada in aqoonyahan faysal cabdi roble la wadaago soo dhawo faysal bal hadda aragti ahaan adigu sida aad u aragto iyo taariikh ahaan waxaan jeclaan ummadda soomaaliya la wadaagto
bismi illaahi araxmaani iraxiim dhagood aad baad u mahadsan tahay adiga iyo soomaalida faraha badan ee halkan ku jirtana aada iyo aad baan idin salaamayaa runtii sheekada badda soomaaliyeed iyo khilaafka soo galay oo ku aadan kenya iyo innaga horta laba weji ayaa loo kala qaadi karaa baan anu u malaynayaa maantadan aynu taagannahay labada weji waxa weeye wejigii ummadda soomaaliyeed aada iyo aad loogu dhex faafiyey oo muddo hadda toddoba sanaba marka laga soo bilaabo two thousand ninekii ilaa maantada aynu joogno sheeko aada inoogu faaftay giddigeen caloolxumana inagu beertay oo ahayd in badda soomaaliyeed la iibsaday runtii dee cid maanta arrintaa aan maqallo aanay aanay jirin taasi waa halkeeda tan labaad waxa weeye dacwadda furantay oo qareenka soomaaliyeed uu wiigii hadda ina dhaafay uu u geeyey hay-adda dalalka u kala xadaysa badda marka waa labadaas mid waa dacwadda midna waa taariikhda badda soomaaliyeed marka laga soo bilaabo laba kun iyo sagaalkii iyo heerkay soo martay haddaan anigu ta hore ku horeeyo horta waa in aynu marka horeba ogaanaa dalkan soomaaliya astaamaha uu leeyahay iyo sababta ay arrintan baddu xaasaasiga inoogu tahay sensitive waxa la yidhaahna aynu ka nahay ama dareenka gaar ahaaneed aynu kala nahay waxa weeye waxaynu nahay dal adduunka ka duwan oo unique ah oo la qaybiyey kun iyo sideed boqol siddeetan iyo afartii dalal reer yurub intay yimaadeen dhulka bad iyo berri intaba ay qaybsadeen iyagoon cidna laynala tashan oo muddo soo taxmaysay ilaahay amarkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo labaatan markuu sanadku ahaa waa markii jubbaland iyana ingiriiska iyo talyaaniga isku haysteen ee la qaybinayey sanadkaasi wuxuu la soo gudboonaaday ama uu la taariikh yahay markii ay badaha adduunku yeesheen shuruuc gaar ah oo lagu kala dhaqmo laguna soorteeyo lagu kala baxo soordinta intii hore wax iska dhex oola ayuu ahaa ma jirin oo waktigii gumaysiga waa laysdhex ardayay marka ilaahay amarkii qaybsashadii dhulkeenna berri iyo bad nineteen twenty four qaybta southka iyo waxa isku soo hagaagay sharcigii adduunka loo sameeyey iyo isagoo nidaam yeeshay iyadoo haddaba intaa aynu maskaxda ku hayno had iyo jeer soomaali ahaan waxaynu asaaska u taagannahay kow inaynu aada u foojigannahay tawaankeennu ha yaraado laakiin xanuunka iyo dhagarta inaga soo gaadhay qaybinta dhulka soomaaliyeed waa wax taagi meelay ina dhigtaba waxaynu aada iyo aada ugu foojigannahay arrinta qaybista iyo boobka dhulka soomaaliyeed siday dooni ha noqotee marka habeenka dhow markaan barta facebooka gelinayo arrintan aan ka sheekayn doono waxaan runtii aada iyo aada dadka ugu sharaxay farxadda aan qabo in ummadda soomaaliyeed ku yariyo kuweyn run iyo been ha noqoto dacayad iyo dacayad la-aan ha noqotee sida aynu ugu foojigannahay marka ay noqoto wixii ka haray qaybtii soomaaliyeed dhinacay doonaan ha kala raacdeen sida aynu ugu adagnahay taas ayaa horta saldhig u ah haddii markaa arrintaas sensitiveka aan ka nahay ay dhinacu badatana garteed bay leedahay waxa dhacday markii aynu xorownay annaka iyo kenya wax badan maynaan kala horeyn horeynta berigii markuu xoroobay arrinta badda isku qabsashadeedu waa soo baxday sababtoo ah soomaaliya waxay noqotay dal yar oo dhul badani ka maqan yahay dhulkaa badan ee ka maqanna badaa ku jira n f d baa ku jirta ethiopia ku jirtay marka marka nineteen sixty seven ayaa haddana soomaaliya iyo kenya labaduba ay soo karaar celiyeen oo arrimihii badaha ay haddana soo noqotay kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii ayaa soomaaliya sharci soo saartay oo ay kaga hadlayso bardeeda iyo xadka iyo inta uu jiro waxaan nineteen seventy seven guddi uu ku madax uu ka yahay inuu odhanayay maxamuud cumar geele ama jeelle gariiqaanna uu ahaa allah naxariistee odaygii cabdilaahi siciid cusmaan oo berigoysa marin ku geeriyooday ayaa arrinta kenya iyo soomaaliya haddana dib laysugu soo noqday laga wada hadlay sababto ah waxa weeye kenya iyo soomaaliya labada boqol ee continental shelfiga wixii ka sheeya iyo inta kale midkoodna xad may lahayn kenya soomaaliya qaynuun ay mar soo saartay baa waxay ku caddaysay in xadbadeedkeedu uu gaadho labiyo toban mayl oo nood kale taasi waa tiiskeeda ay uleeyihiin economic exclusive zonekeeda intaa wixii ka dambeeya waxay fahamtay soomaaliya inay khalad ahayd inay isku koobto labiyo tobanka markaa ay sharcigii bedeshay oy markaa ballaarisay oy markaa dib haddana ugu noqotay nineteen eighty nine ayaa soomaaliya haddana sharciyadeedii dib ugu noqotay ayadoo kenyana meesha ku jirto ilaa inta laga soo gaarayo nineteen eighty nine united nationka qudoodu ma ay lahayn sharciyo boqolkiiba boqol lagu taangeli karo laguna howlgeli karo oo dalalku marka isqabsadaan lagu kala howlgelin karo way soo guurguuranaysay arrintu two thousand nine arrintan markaa imanaysa waxay timid soomaaliya iyo kenya oo midkoodna aanu haqab tirin sharcigii soo baxay kun iyo sagaal boqol iyo sagaaliyo sagaashankii oo ahaa dowladaha xadbadeed wadaaga in ay soo gudbiyaan meesha ay u qabaan in xadkoodu yahay islamarkaana united nationka ay hor keenaan kenya toban sano markaa la siiyey oo layidhi dalalku waa inay tobankaa sano kusoo haqab tiraan la soco oo boqolaal dal oo jaarar ah oo bad wadaaga ayaan markaa midkood yurubna ku jiraan asia iyo asia america iyo latin america intuba ay ku jiraan ayaan badahoodu kala socnay oo isku dhex saarsan soomaaliya kenyana kuwaasay ka mid ahaayeen nineteen ninety nineka sharcigii soo baxay oo odhanaya dadku ha soo gudbiyeen toban sano ayaa loo qabtay in dal kastiba uu soo gudbiyo khariidadiisa iyo meeshii uu isagu markaa tobankaas sano gudahooda waa inaad soo gudbisaa kenya waxaan jeclahay two thousand five ayay waxyaaba jaalataadaysay oo u gudbisay wax aan sax ahayn because marka aad gudbinayso waa in latituurka tiirarka baddaada xadaynaya ilaa dherar intay la egyihiin geographically adoo g i s ku isticmaalaya ama geographic information system iyo aalado dee loogu talagalay iyo khubrad taqaana oo markmekarisa inaad gudbiso ayay ahayd kenya aduu waxbay gudbisay way satisfy garaysay deadlinekii laga rabay intii doonta ha noqotee innaga waad la socotaan waxaynu ku jiray dagaal oogayaasha dagaaladoodii ugu xumaa united nationka ayaa wax badan gacanta inugu haysay magaalooyinkeena maynaan hayn xamar qubeeda warlord iyo kooxadiileeda ayaa isku dagaalamayay dowlad ummad la tili karta ma ay jirin kun sagaal boqol sagaaliyo sagaashankii tobankii sano waa iscuneen iyadoo sidii ah two thousand nine isagoo shariif axmed madax laga dhigay markii uu fakaday dabadeed dib loo soo celiyey cumar cabdirashiidna uu yahay prime minister ayaa tobankii sane laynoo qabtay grace period waxa la yidhaah ay gabagabo ku soo dhawaadeen soomaaliya talana ma hayso taagna waktigaas qolada norway oo dalal badan inaga horteen caawise maadaama uu qaali yahay barnaamijka qeexidda soohodinta lagu sameeyo badaha oo dalalka qaarkood sida jaban oo kale ay ku qaadatay konton milyan oo dollar soomaaliya waxaa laga yaabaa inaana saddex milyan oo isku keenteen laakiin belgium norway oo soo dhistay soodin soodimaha u dhexeeya ecowas dalalka la yidhaahdo ama west africa sida igaad aynu u leenahay inagu iyaguna west africa ecowas bay leeyihiin dalalkaasoo badan badan isku haysta maadaama norway ay khubro gaara leedahay keegna ay ku taalo jimciyada qurumaha ka dhexaysana qayb libaax ay ku leedahay markay noqoto arrimaha samafalka baa dhexdhexaadisay dalalkaas innagana waxay diyaar u noqotay in ayna dhexdhexaadiso innagiyo kenya marka meesha waxaa ku jirta ninkii kenya ka caawiyey two thousand five-ka iyo waktiyadaa khariidada ay kenya geynaysay united nationka commissionka uu ka rabay tobanka sano gudahood isla ninkii ayaa soomaaliyana isku soo taagay oo noqotay inuu caawiyo meesha markaa dinku daacad ma ka noqonayaa norway daacad ma ka noqonaysaa norway oo labada dalba gacmaha kula jira oo xagga kenyana rabta inay saliidda meelaha laga qodi doono iibina iibsan doonta innagana si xiranba gacantayna ugula jirto markay noqoto baarlamaankeena mushaarka ha siiso markay noqoto waxyaabo badan oo soomaaliya maanta norway gacanta ku hayso sheekadii waxay isugu joobiyashubatay two thousand nine laba arrimood ko soomaaliya waktigii waa ka dhacaya maxay samaysaa weeye tan labaad cidda keliyasi ee soomaaliya ka caawinaysa maadaama hal geographira aynaan wadankii lahayn hal aalad oo g i s geographic information system samayn karta aynaan lahayn looyaro aynaan lahayn meesha adduunka la tartami kara waxay soomaaliya noqotay talada ay norway keento inaanay dhinac u dhaafo norway taladeedina waxay noqotay in ay kula taliso soomaaliya iyo kenyaba in ay wax kumeelgaada samaystaan oo la yidhaahdo m o u memorandum of understanding memorandum of understanding odhanaya nuxurkeeda sida aan ku sheegay barta feeska maqaalkii aan ku qoray kow in ay aqbalaan kenya iyo soomaaliya in arrintaasi ay dhex taagan tahay oona ku heshiin laba in waktigu markuu yimaado commissionka loo geeyo labadooduba wixii ay dalbanayeen iyo saddex marka uu commishinku xadeeyo uu go-aan ka gaadho arrinta kenya iyo soomaaliya cidibo meeshii ay soodinteeda ay noqonayso in markaa la jeexo oo geographickii iyo categographicii iyo g i s iyo culumtii aaladihii markaa la saaro horta saas ayay ku timi two thousand nine ibi baa markii hore la shiray kenya markii dambena cumar cabdirashiid awood siiyey cabdishakuur wiilka la yidhaah ayaa isna la shiray waa marka m o u da la saxeexayo m o u duna waa inaynu cadaynaa m o u du ma ay odhan soomaaliya dulkeeda kenya ha qaadato manay odhan soomaaliya waxay u saxeexday kenya dhul kenya waxay tidhi m o u du haddaanu soomaali nahay waanu ogol nahay in la wada hadlo marka diyaar la yahayna in arrinteenna ay hay-adda adduunka u dhaxaysaa ay dhexdhexaadiso markaasna khariidada la sameeyo diyaar baanu u nahay markaas inta badan marka waanu kusoo noqon doonaayo cumar cabdirashiid iyo raggaa marka la abaarayo inta badan lagu soo noqdaa waxa weeye waxay soomaaliya saxeexday in uu dhaqan gelayo m o u yes way saxeexeen inuu dhaqan gelayo m o u du because wax kasta oo saxeexdaa maalintaad qalinka ku duubto ayuu dhaqangalkiisu yahay marka anigu sheekadan odhanaysa soomaaliya way iibsadeen inkastoona runtii raggaa siyaasadooda aanan raacsanayn oo dadka meesha ku jira ay dee intervieyo badan uu bixiyey ay ka warqabaan laakiin haddana sidaan ugu magac daray maqaalkaas gaalka dil garkiisana si waxa weeye haddii aynu madaxdeena rabno in aynu accountable ku qabsanno oo wixii xaqa iyo waxaan xaq ahayn aynu kala socono inaga qubin waa inaynu xaq noqonnaa gaar ahaan marka ay noqoto masiirka dalka wax muhiim u ah waa inaynaan erigii xabashiga aynaan iswarsanin inaan la is-afqaadin inaan la is-carab wareejin in aan sudaarka laysu dhigin marka anigu weli maan arag meel ay lacag ku qaateen shaah laga bixiyaa hoteelo la dejiyaa i don't know taas laakiin kalifaada kaliftay in la saxeexo m o u da waxay ahayd waktigaasoo diiq ahaa midda laakiin anigu aan ku canaananaya prime minister cumar cabdirashiid iyo xulishadiis waxa weeye waktiga ay soomaalidu saxeexayso ilaa siddeetan dal wax ka badan ayaan arrintoodu dhammaan tobanka sane ee grace periodka la siiyey wuxuu ahaa guidelines dan la yidhi haddaad tobankaas sano aad wixii keeni weydaan xadkiinii iyo badiinii waad waayeysaan ma jirin secondly waxaa jiray dhowr iyo toban qodob oo united oo tibaaxayay ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed inuu cidhiiri ku jiro cidhiiri dagaal cidhiiri sokeeye cidhiiri nabadgelyo iyo cidhiiri taladiisii oo dhan ay baahsan tahay waxay united nationku tusanayd inaanay soomaaliya maanta diyaar u ahayn arrimo culculus oo negotiations lala gelayo dibadaha maantadaa aynu joogno iyo lixdan sixty three dal ayaanu u kala socnay soodintoodu tactical errorka ay sameeyeen qoladeena cumar cabdirashiid iyo kooxdiisu waxay ahaa waxay xaq u lahaayeen adduunkuna ku taageeri lahaa ganaacna aanu uga yimaadeen hadday odhan lahaayeen annaga daruuri nooma aha because isla markaa iyo inta ay saxeexayaan cumar cabdirashiid iyo kooxdiisu m o u-da united nation qaraar bay soo saartay ay dalalka jaarka iyo adduunka ku wargeynayso territorial integrity of somalia in uu yahay muqadis wax laga sheekaysan karana aanay ahayn tanna territorial integrityga soomaaliya ay ka mid ahayd marka anigu ilaa iminka waxaan isweydiiyaa anigoona dacyadaha laga daayo ilamana ahayna raggaasi badda iibsadeen waana sharafsad dalkii oo dagaal ku jira in raggii isigii wax yar qabta in la yidhaahdo lacag bay dalka idinku iibsadeen anigu maan arag runtii waan jeclaan lahaa inaan raggaa ku baraaca maanta laakiin iima muuqata hase ahaatee tabcaanimadooda iyo daciifnimadooda iyo sakarka gaaban ay had iyo jeer miiska la tagaan ayaa maanta meesha ayna dhigay dacwaddaasi maanta ma ay joogteen haddii markaasi dacwadda aynu u weecanno runtiisaa waxaan u dayn lahayn rag looyara ah laakiin markaan akhriyey dhegaystayna waxa weeye runtii kenya ayaa maanta meel xun taalla balse waxa weeye soomaalidu saddexda qodob ee m o u-da aynu ku sheegnay oo ahaa in talada loo daayo commishinka iyo in marka commishinku tala gaadho la seexo xadkii intiiba kamaynaan tallaabsan ciddaas xuquuqaysa cidda kale ama rabta inay wixii dedejiso ama rabta inay tiraahdo maxay soomaaliya loo dacweysay gaar baan u heshiin lahayn m o u da soomaaliya way u fasaxaysaa inay dibadda ku heshiiyaan iyo in ay ka dacwooto soomaaliya labada jidba waa u furan yahay haddii markaa soomaaliya ay dooratay in jidka ay iyadu ku dareemaysa nabadgeliyo inay wax ku raadsato m o u da kuma baxsana keliya waxaan jeclahay bal inaa horta introduction ahaan inaan intaa kusoo gabagabeeyo laakiin the secondly message meesha mursada aynu ka qaadanayna waxa weeye tactical error baynu samayna khalad xagga tacticada ah ee cumar cabdirashiid iyo xulafadiisa sameeyey strategic error maynaan samayn strategic error oon ka wado dhulkii maydiisan dib aynu u tallaabada u qaadno dacayadda aan ka dayno laakiin daciifnimadooda iyo caqliyaradooda ayaa maanta meesha ayna dhigtay waa ku maadsan tahay iyagu
marka aad sidaa u eegto adigu dacwadda ka dhacday waxaga bixi isaaqooyi yahaan ahaan iyo weliba adigoo in badan u shahaadiyey inaad warbixin ka ogaato soomaalida waxay sheeganaysaa inay guula ka soo hoysay halkaa se kuma mootaadi arrintaas
way taasi waa degdegii iyo iyo qolada dilla soomaaliya fadhido oo durba durbaanka inaga hortumaysa amino hadda waxa dhacay wax kala ma dhicin keliya waxa weeye labada qoloba submissionkeedii ayay ayay diidatay dacwadeedii bay diidatay ogowna oo dacwadda marka ebreshary case lagu jiro ee isbaaris lagu jiro adna documentigaaga waa siinaysaa cidda kaasoo horjeeda iyana documentigooda way kusinayaan waa la isqaawiyeen labaduba waa is ogyihiin labaduba doodooda way sii ogaayeen keliya waxa meesha ka muuqatay ninka soomaaliya u dootamayey oo gaar ahaan ninka ingiriiska ku hadlayay ee maraykanka ahaa in uu runtii si fiican u tibaaxay in soomaaliya iyo norway labaduba niyadsami ay m o u-da ku saxeexeen ha saxeexeen soomaalidu m o u-du wax alla wax ay ku xukumaysa soomaalidu ma jirto wax binding la odhanaya waxaa ku qoran m o u-da oo ka buuxa hadalla odhanaya m o u-dan hadda aynu saxeexaynaa wax alla waxay ka bedeli karto ma jirto soohodinta laga gaari doono soomaaliya iyo kenya markaa kenya dacwadda keliyata in meesha soo dhigto waxay leedahay soomaaliya waxaan ku wada heshiinay inaanu dibadda ku wada hadalle waxay noo dacweysay soomaaliyana waxay leedahay that's fine way fiicnaan lahayd laakiin markaanu dhowr jeer idinla shirnay markaanu dhowr jeer idinla kulanay markaanu idinla communicate garaynay waxaynu ogaanay inaynaan isdeeqi karayn eerkoon jidkii saxda ahaa ee noo furna waa jidka united nationku ay dejisay oo ah inaynu dacwadii furno dacwadiina waa furnay darted markaas haddaad maanta eegto waan eegaya maanta joornaaladoo dhan gaar ahaan kuwa africa kasoo baxa south africa iyo meelahaas waxay u eg tahay in kenya durba aada moodo in waqcad yari ay ku dhacday keeskeedii daciif yahay deerfoor durba suuqa la soo geliyey in ay dan u tahay dalalka afrikaanka sida soomaaliya iyo kenya oo kale in ay ka heshiiyaan oy maalka meesha ku jira wada maalaan ay qaybsadaan oy ka wada shaqeeyaan waa waa afkushurashadii kenya anigu siday ila tahay i will say no because labada bilyan ee sanad kasta soomaaliya magaceeda lagu bixiyo nairobi iyo waxa ku dhow ee nairobi iyo agaarkeeda lagu hadayse lagu saasoo kale mar rab waxaan rabnaa soomaaliya inaana ku degdegin waxaasoo kale in ay jidkeeda haysato in waxeeda marka hore ay secure garayso laakiin durba hadalladaasaa la soo geliyey kenyan intellectualska iyo dadka waxbartay joornaalada qoraanna maanta dacwadda dabadeed ataag cusub bay ku bilaabeen soomaaliya oy soomaaliya ka dhigayaan wiilkii yaraaye garaca ahaa ee geeska africa dibta ka waday oo etoobiya dib la galay jabuuti dib la geli doona kenya dib la haya maadaama ay raadsanayaan waxa la yidhaahdo soomaali dadka af soomaaliga ku hadla marka durbo waxaad moodaan dagaalkii qalinkuna waa ku bilaabmay waxayna taasi ka turjumaysaa in kenya handadaada ay badinayso
faysal mararkaa sheegaya in ninkan xeedaha guud ee kenya uu warar soo saaray odhanayo inay kambaniyadii ay siiyeen ogolaanshaha in ay xakiyeen arrintaasi ilaa adigu wax wara ma ka haysaa maxaysee keeni kartaa arrintaas oo maxkamadda oo muujin kartaa waan maqlay waanan akriyey runtaa maqaalkaasi waa maanta soo baxay isaguna waxay caddaynaysaa investors meeshan kenya waxay line up ka dhigtay kambaniyada ugu waaweyn ee saliidda qoda beri horena waan ka sheekeeyey baan u malaynaya arrintan kambaniyadii baa layn ku jiray lacagna soo dhigayay in meesha la bilaabo iyadoo la rabay in soomaaliya la handado kambaniyadii markay ogaadeen dacwaddu heerkay marayso iyo inay gacanta u gashay commissionkii xadaynayay dib bay u guranayaan dib baanay u gurtay isna inuu iska dhigo nin good maanta loo yaqaano shalay si fiican ayuu rabaaxo ugu dhuftay daloolna uu u geliyey dacwadda kenya inaanay marnaba daacadka ahayn isagoo tusaya kenya handadaada iyo damacyada daaraadka ay meesha keentay marka si fiican marka tan hadda uu xeerilaaliyahooda iyo kenyankuba ay ka hadlayaan waxaan u malaynayaa weliba si cadnaynaan araga inkasta isagu yidhi laakiin investorskii inay dib guranayaan because waxa la yidhaahdo reliability haddaanay jirin lacag xoogla oo balyuumaada kuma kharash garayn karaan reer galbeedka marka ilaa inta dacwadu dhinac u dhacayso inay dib u guranayaan taana uu ogaaday baa dhici karta waa runtaa dagood
waxaa jirta daldhac kala ka eego arrimaha soomaaliya marka dacwadda maxkamadda la eego waxaad moodaa olole muxuu ahay doorashada ku saabsan inuu hadda ka muuqdo arrintaas cawaaqib noocee ayay keeni kartaa hadiiba la isticmaalo wasaaruhu waxuu sheegaya habeeyada kamid ahaa lama isticmaali karo waxaad moodaa inuu isagu dee lasoo fadhiisto oo isagoo isagoo hadalaba uu dagaala saasa soo dhicay doorashada soomaaliya saameyn inta laga ku yeelan kartaa arrintaasi haddii ololaha doorashada lagu galo
runtii haddaynaan haddaynaan horta arrimahan faaqidin sida hadda aynu u faaqidayno dee rag bay ayaa la rabay in la duubo cabdishakuur wiilka layidhaha ha noqoto cumar cabdirashiid waayo soomaalidu waa dad dagooda waxna ma qaadaan dadkeena inta ugu badan oo dee annagaaba aragnay sheekh meelaha intu kaa caayo ummadda inuu kaa saara isku dayay markaleynu ka hadli doonaa taase bimacna waxa weeye runtii anigu ilaa two thousand nine warqade waan ururinayay anigiyo koox kale oo runtii ibn warqadahan hadda uu looyar ku isticmaalay barkayo qaarkood waanu dirnay anagoo wadannimo ay naga tahay iyo waxaasoo dhan waanu la xidhiiri jirnay dadka dacwadda ururinaya arrin qarameed bay ahayd halad qarameedna wuu ahaa marka hore ee la galay ee lagu degdegay haddana difaaceeda iyo iska ilaalintu arrin qaran weeye waxaan faraxsanahay in cumar cabdirashiid iyo cabdishakuur iyo shariif axmed iyo si xaqa lagula dagaalamo laakiin been fakata in lagula dagaalamaan waxay sii kordhinaysaa uun inaynu dad been ku dhaqan noqono waynanu nahay runtii sida ugu badan ama qabiilku ha ugu wacnaado accountability ma lihin heer ma lihin khaa'imnimadu way shaqaysaa marka raggani inkastoo inaan rag xariira ahayn gudoodu oo cumar cabdirashiid dee waxyaabo badan laga sheeganayo laakiin dee qofka wax xaqa oo xuso ku qabso marka haddii ay dhacdo qolada dila soomaaliya fadhida in arrintaas siyaasadayso waxa inagu habboon waajibna inagu ah national deas inagu ah in arrintaa aynu ka soo jignaano ay noqoto arrintaasi miisa inaad aragteen moogiye dalalku waxay leeyihiin wax bottom line wax loo siman yahay waxa inagu aynu u siman nahay waxaa ka mid ah kow in aynaan qof soomaaliya ku dacweyn gaal baa tahay that's number one hadduu siyaasadu array cid doonay ha noqdo number two in aynaan arrin qarameed oo tan oo kala oo qofku sida maanta u dhimanayo oo walaalkaa u dhintay oo hooyadaa muhiyadda u iibisay haddana diyaar aan u nahay in cid lagu dacweeyo cid keligaasina creditska qaadato xasan iyo qudhow khalad bay sameeyeen awteli wanting sida in cumar cabdirashiid iyo ay khalad u sameeyeen waqti aan munaasib ahayn arrintaa ayna geliyeen opshino kalena ay noo yaaleen waxaas quddiisu dacwaddan wuxuu odhan kari lahaa dowlad transitional aan ahay awoodeed malihin election baa nagu furan reer galbeedka waxay yidhaahdaan markay ducaysanayaan ilaah sheekh hebelow waxaana soo galay waktigii beerta la beerayey iyo iyo iyo soonki waa laba shay oo adag laakiin dee soonka lagama tegi karo markaa mogtahay sidoo kale halkan xasan sheekh maxamuud xor buu u ahaa in uu adduunka u qaylaan jirto uu extension time qaato dacwadaha iyo applicationada waynu ognahay reer galbeed baynu joognaa guidelines dates bay leeyihiin hearing dates bay leeyihiin laakiin deadlineka markaaba ma yimaado deadlineka marka laba jeer saddex jeer afar jeer extension lagu siiyo ayaa kama dambaysi timaadaa xaq baynu u lahayn iyadoo united nationku aada arrimaheena gacanta ugu hayso oo gacanna inagula jiraan iyadoo eu du ay aada iyo aada gacanta inoogu hayso dib la yaraan ayay ku heli kari lahaayeen inay yidhaahdaan dowlad rasmiya markay noo dhisanto eanu dib isku soo ururino eanu is abaabulno ee aanu yar adkaano ayaanu rabnaa in dacwadii loo furo kenyana waa yeeli lahayd hadday diidana waa lagu qabsi lahaa u-sna diyaar doohay waxa hadda loo keenay aanu garan maayo here is election baynu ku mashquulsannahay madaxdii gobolladii baa la dhex carrayaa degmooyinkiibaa la wada joogaa arrintani priority maahayn habase ahaatee ka yeeli mayno in dowladda dila soomaaliya ay arrintan si gaara u maasho oo tiraahdo ama guud baanu soo hoynay haddii ay ku guuldarraystaanna in aynu ku ganaxno maaha waa in arrintan national laga dhigaadego sidaan idhi oo loo siman yahay khaladaadkii tegay innagoo cashir ka baranayna in horey loo socdo
faysalaad haddaa umahadsan tahay barhaada mujtamaca soomaaliyeed ee weli jecel faalanqayntaada had iyo jeer maxamed sacaawo kula talan lahayd adigu aad jeceshaada kula taliso aad isqaalayso inay ka yeelaan arrintatan muxuu ahaay badda sideedana
horta dalkii waad og tahay hadda oo election dhowr jeer la bedelay oo mabdiciisa iyo muuqaalka waktiguu dhici lahaa intaba la bedelay ama ha noqoto four point fivekii inaynu ka tallaabsano dib laynoogu soo celiyey oo one man one votkii la diiday ama ha noqoto timelinekii la ballan qaaday oo maalinba maalinta ka dambaysa gacanta kasii baxaya iyo dowladda hadda gacanta ku haysa dalka oo waktigeedu dhammaaday liigani waktigeedu dhammaaday laakiin xeer jajab ku haysa waxaan anigu ka baqayaa xasan sheekh maxamuud iyo xulifadiisu inay iska daadiciyeen si kastaba ha noqotee inay xukunkii kusoo noqdaan haddii taasi ay dhacdana waxaan ka baqanayaa in dalka ay u horseedaan meel xun mubdicigu waad og tahay oo waa kala firriqsan yahay maanta waxa isoo gaaraya ninka ugu cadcad mubdiciga oo ninka la yidhaahdo maxamed farmaajo oo runtii sida hadda ku cad markaan arrimaha badda akhriyey dagoodow from two thousand from 1999 to 2015 2016 maanta dacwaddu socoto sagaal bilood mise koob iyo toban bilood ayaa kenya kala kalaay arrinta badda oonayn waxba qaban ooy ka baqatay waa sagaalkii bilood iyo koob iyo tobankii bilood uu farmaajo madaxa ka ahaa may mise june 2010 ilaa october 2011 hal shil oo badda ku saabsan kenya waa ka faagatay sababtuna waxay ahayd sida anugu macluumaadka aan ku hayo qolyaha nairobi fadhiya ee ka dilaala arrimaha soomaaliya ama dalalka iran waxay iska daadiciyeen ninkaas farmaajo oo waktigaa anigu dee aada daf arrimihiisa aanan usii ogeyn in uu ahaa ama loo arkayey soomaalidu ay u arkaysay nin ku adag danta dal dadka ama dalka dantiisa oo more nationalistic ah wixii hore ee soo maray marka kenya ay joojisayba wadahadaladii ay ka wada hadlayeen iyadiisan mar alla markii uu meesha ka baxay ayaa haddana wadahadaladii bilaabeen ninkii ayaa maanta isagoo aada moodo inuu leeyahay ninka kenyaata ee soomaaliya arrimaheeda sookor daacad ka noqonaya ayaan ahay ayaa xamar maantadaa aynu joogno ilaa berritooda waxaa laga yaabaa baa layidhi inuu qabanqaabiyo mudaharaadyo waaweyn oo weliba dadka muqdisho iyo dad isku dhaqan oo soomaali oo meel kasta ka timid ay u taakulaynayaan in laga baqanayo in dowladda xasan sheekh maxamuud ay fur taagto haddii taas dad badan oo isaga la socdayna fiizihii yani soo gelidii eerboorka muqdisho ay iska hortaageen haddii markaa aada isku geyso arrinta badda iyo haladaadka soo dhacay ilaa hadda doorashadii oo afka inoo saaran xasan oo aada moodooyin iska dhaadiciyay inuu si kastaba ha noqoto ee kusoo noqdo iyo xoogag hadda cadcad oo raba inay caafiyaan haba u horeeyo ninkan maxamed farmaaje oo ah baan u malaynaya nin keliyaatee dadka xamar degan iyo dadka xamar dibadda ka degan intaba dadka hawlwadeennadiisu ay aada isugu dhaqan yihiin baa waxaan ka baqanayaa in madaxa ay isku dhuftaan meeshaasna khasaare u ka yimaado marka in pressurka inagu aynu saarno in electionku si xaqa uu dhaco laga ilaaliyo musuq maasuqa iyo iibsashada boodka sidii twenty twelvigi kii dhacay because haddii taasi dhac dowladdu marka ay kusoo baxo musuq accountability anigu waxaan ka baqanayaa kan aynu rabnay si kale loo maareeyo haddii aanay iman dowlad accountable u ah qofka somali citizen ilaa hadda ma hayno dowlad kasta waa laynoo keenay xasan sheekh maxamuud waa laynoo keenay oo carab iyo lacag iyo balaa inoo keentay kuwii hore waad ogeyd igaad iyo dowladaha jaarka ayaa watay haddaynan twenty sixteen dowlad inagu aynu wadano oo soddonkaa kun ee qof dadka laga soo dhex maray iyana ay wakiil ka yihiin soomaali weynka arriga degan oo niyad iyo diin iyo ilaah kacabs u hoosgaraynayo oo hadhow aan qabsan karna markaa haddii aanay nin caynkaasi aynaan helin oo nin la wataa uu inoo yimaado waxaan ka baqanayaa afartan kun oo square mile oo oo dul oo bad ah ayaynu ka baqanaynay in constitutionkeena iyo xadeynta dhulka waxaynaan raalli ka ahayn lagu qoro marka in ummadda soomaaliyeed ka soo jignaato in ninka aad is leedahay dalkanu wuxuu qabanayaa adoo iska ilaawayo four point fiveka iyo reerkaagu wuxuu rabo laakiin nin adag because haddaynaan leadership helin kenya is ready inayna beri la qaysato kuwa yooga kale ee agaarkeena dega inay waxaynaga fadhiyaan oo dadkan balowda ee ilaahay dhulkan macaan ee khayraad kale ee badan ballaadan leh in layna tutuugo oo layna fuquuqo diyaar baa loo yahay waana lagu tashaday kenya ha ugu horeysa maanta والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن أيوه فيصل عبد الصمد فيصل عبد الرحمن ناسيعي برامج كان ولو ذاقي dadka xubnaha ka ah golaha naasiin sbirtiya soomaalida ka dhigata xuubad kayrka ee www dot golaha naasiin sbirtiyada meel kastaba aada iyo aada iyo ugu dhaafsiyay khaasan barnaamijkaasa ku saabsanaa taariikhda bal hadda ay soo bilaabantay arrintan saqabsiga badda ee soomaaliya iyo iyo kenya udhexeeyey maanta meesha